waxaa maanta machadka farsamada gacanta ee somtega xaruntiisa degmada beled xaawa ka qalinjabisay in ka badan laba boqol afartan iyo afar arday oo u badan gabdho kuwaasi oo ka qalinjabiyey qaybaha kala duwan ee uu machadku ka kooban yahay xafladda qalinjabinta oo ay kasoo qayb galeen maamulka iyo macalimiinta machadka waalidiinta iyo ardayda maanta qalinjabisay maamulka degmada beled xaawe iyo weliba mas-uuliyiin ka socotay qaybta waxbarashada jubbaland ayaa ugu horeynba waxaa goobtaasi ka hadlay macalin xuseen cismaan aadan maamulaha machadka somteg oo isagu sharaxaad ka bixiyey qaybaha waxbarasho oo uu machadka ka kooban yahay waxaa lagu bartaa farsamada gacanta sida maaragtay kabentariga makaniga ledbixinta gawaarida waxaa kaloo lagu bartaa bt saaluun qurxinta haweenka xarqaanka waxaa kaloo lagu bartaa ciladbixinta maaragtay qalabka electroniga ah mise xiriirinta korontada guud ahaan intaas waay inta technicolka ah waxaa marka qaybta academic ah markaan ogaanay baahida bulshada ah aan isku dayna inaan kusoo kordhino sida maaragtay qaybta caafimaadka qaybta public health medical laboratory aan ku xijinay shaybaarka waxaan kaloon aragnay baahi inay jirto loo qabo qaybta nutritionka iyo qaybta umulisinimada marka waalidiintu waxaan ugu baaqayaanoo soo gebagabaynayo in lagu dadaalo oo ardayda mise caruurta wax la baro sidoo kale waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay injineer cabdi jaamac karinle oo ka mid ah aasaasayaasha machadka somteg ahna agaasimaha machadka somteg iyo weliba siraad saddex ujeeddo yay lahayd aas-aaskii iyo ujeeddadii meesha midda koowaad waxaa waaye in la yareeyo shaqa la'aanta nambarka shaqa la-aanta ee gobolka ama waddanka guud ahaan in qayb laga qaato inuu yaraado midda labaad waxaa weeye in kor loo qaado ama wax laga qabto dakhliga qoyska maxaa yeelay qofku hadduu shaqo helo wuxuu wax ku tarayaa oo kabayaa waxa weeyaan waa qoyskiisii waaye tan saddexaad waxaa waaye ammaanka in ay ka qayb qaadato nabadgelyada hadafyadaas marka oo isbiirsaday waxaan rabnaa in horey u sii socoto haddii la yidhaahdo haweys faarax waa agaasimaha waxbarashada farsamada gacanta ee jubbaland waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii xafladdaasi ka soo qayb gashay ee goobta ka hadashay waxaan u mahad celinayaa jaamacadda samtek oo soo qabanqaabisay marka ugu horeysa dadkan quruxda badan ee soo saarta wax soo bartay xafladdaana soo agaasintay aad baan ugu mahad celinayaa in dadkan la soo saaro maanta oo heerkaan la gaaro hal qol iyo hal macallin bay ka bilaabatay maantana meeshaa arkaysaan bay maraysaan dadku hadda wuxuu u jihaystay oo loo dhaqaaqay in la aado in farsamada gacanta la baro waxaa la ogaaday waxa kaliya lagu horumari karo inay tahay farsamada gacanta in lagu horumari karo ayaa la ogaaday maalindhowda etoobiya ayaan tagnay annagoo wafdi badan ah dowladda federaalka hogaaminayso waxaan raadinaynay sida waxbarashada gacanta loo qabto waxaan horta nasiib wanaaga oo aan aragnay oo aan ku faanay soomaaliya oo dhan ku faantay santarkan ama xaruntan ama jaamacaddan samteg inay ka jirto soomaaliya ay ka jirto arday intaas leegna ay soo saartay waddanka gudihiisana ay ka shaqeeyaan ayaan ku faanay runtiina way kadib waa gashan tahay meeshaanu aragnay jigjigo iyo iyo iyo iyo iyo meesha layado adisaaba labadaba samteg waxaan ka codsanayaa inay hawshaan wadaan xataa ayateekal yaqiin inay wadaan oo siday garab gacanta ugu xirteen oo ugu baraarugeen oo u bilaabeen ay halkaas uga sii wadaan guntii iyo gunaanadkii iyo gebagabadii xafladdaasi waxaa goobta ka hadlay xafladdiina soo xiray cabdirashiid cabdi caroog guddoomiyaha degmada beled xaawo waxaa xusid mudan oo in la baraarujiyo ducana loogu daro mudan dadkii aas-aasayaasha ahaa ama mufakiriinta jaamacaddan ayadoo aan ognahay ayna dhici karto markii ay aasaasayeen inay caqabad caqabad badan ay kala kulmeen oo waa iska garan kartiin bulshadeenada siday maaragtay ay u fikirto caqabad badan ay kala kulmeen maantana la arkay wixii ay ku dhabar adeegeen natiijadeeda maanta la arkay waxaan u baahannahay mufakiriintii meesha aan aasaasay waxay noo soo saareen mufakiriin horle cusub bahda saxaafadda laftigooda oo bandhig fiican halkan kusoo dhigay aad baan ugu farxay resentationkii maaragtay oo aad samayseen ma raba inaan hadalkeeda ku dheereeyo aad baad u mahadsantihiin xafladani qalinjabinta ee maanta loo qabtay ardayda gaaraysa labada boqol afartan iyo afarta arday ee ka qalinjabisay macadka somtega xaruntiisa degmada beled xaawo ayaa noqonaya dufcaddii kow iyo tobnaad tan iyo sanadii la aasaasay ee labadii kun iyo tobankii maxamuud maxamed sheekh maxamudula fagar warbaahinta ista beled xaawo